wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa gaarsiisay deegaanada baanyaaley bukure iyo xagarta iyo deegaano kale oo dhowr ah waxa ay ka samaysay deeq biyo dhaamin ah kuwaas ay ku nool yihiin qoysas badan oo barakacyaal ah sidoo kale wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka hirshabeelle ayaa qoysaska ku taageertay deeq ay ka mid yihiin agabka lagu talagalay in biyaha lagu kaydsado taas oo qayb ka qaadanaysa yareynta dhibaatooyinka biyo la-aanta ee haysata bulshada barakacyaasha ee ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isku duwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan guure maxamed guure ayaa ka warbixiyey deeqda biyo dhaaminta ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan joognaa hadda deegaanka xagar waxaan ka nimid deegaanka baayaaley waxaa kaloo hadda u soconnaa deegaanka bukur ilaa iyo teedaan muddo hadda shan iyo toban cishaa waxaan biidhaamin ka wadnay deegaanadan oo dadkii lagu soo barakacay oo ka soo barakacay eriya maxaas ilaa iyo dibugeliya khayraanle ee halkan iskugu soo aruureen annagu waxaa wakiil ka nahay wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowladgoboleedka hirshabeelle anigu wakiilaan ka ahaa mudane madaxweyne waa ku mahadsantihiin iyo mudane wasiir inaa noqoteen dadka u horreeya ka soo jawaab baahida deegaanka ka jirto dhanka kale qaar ka mida barakacyaasha deegaanadaas ee loo sameeyey deeqda biyo dhaaminta ayaa ka maxad celiyey waxayna sheegeen inay xilligan baahi weyn u qabeen inay helaan biyo maasha ninka la yidhaha waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala naga la abuuray ilaahaasaa mahad iska leh ilaahay mahad asaa iska leh haddana waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda biyaha iyo tamarta oo maantana soo gaarsiiday waa degmadii maxaaseed hareerahoodii waxaana laga daba keenay hadda biyihii iyo waxaan u jeedno hadda ninka layidhaha agabka had ujeedaana madankaas yaal wasaaradda waan u mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa ilaah mahadda iska leh ilaahayna khalqayaa mahad aan u mahad celinayna waxaan kaloon u mahad celinaynaa bini'aadinimada naba ka qiimeeyey oo wasaaradda biyaha iyo agabka loo keenay biyaha noo bilaabay ayaan u mahad celinaynaa waxaa naloo keenay biyo oo naloo bilaabay waxaana loogu soo xejiyey agabkii biyaha lagu qaada lahaa intaas waa ka mahad celinaynaa deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xilligan la jooga waxaa ku sugan kubnaan qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo wajahaya xaalado kala duwan oy biyo la-aantu ka mid tahay